haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii caweyska washington caashe ibraahin ayaa mar kale inoo haysa
dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington barnaamijka cawayska ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa fiideoga waxa uu fiirsadaan faral sidiisii faqrigu wuxuu ku foofaa barada faasiqnimo taa leh inkastood fuluus badan heshaan waafishaan marhani faraajiinta qaar kaa jajabin ama ku feedhaaya fooniyo biliis kuugu wici lagu figaynaayo haddaad guur ka filanaysa waad
waa hal abuure cabdixayi cismaan gaas oo la dardaarmaya dhallinyarada guurdoonka ah gaar ahaan wiilasha sidoo kalena waxaan idiin hayaa caalamka oo laga xusay sannadguuradii kontonaad ee ka soo wareegatay markii la sameeyey mid ka mid ah filimada taxanaha ah ee ugu caansan dunida ee james bond qaybta u dambaysana adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaalla haddaad dhiillada guddoonto dadkaad gani siisataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka qiigay kollay waa galabsigaaye maxaad bacashada ka toosin waa tix ka hadlaysa tahriibta iyo eedaadka ay badday qoysas fara badan oo soomaaliyeed waxayna qayb ka tahay qayb kale oo ka mid ah waraysiga abwaan xasan daahir ismaaciil weersame ee aad toddobaadyadanba ku dhegaysanayseen barnaamijka cawayska washington waa caawa iyo cawayska abwaanka waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay indhaha bulshada oo ay inta badan u muuqdaan wax badan oo laga yaabay in dadka intiisa kale aanay arag cabdixayi cismaan gaas oo ah hal abuure soomaaliyeed oo degan waddankan maraykanka ayaa tix gaaban oo gabayah oo uu kula dardaarmayo dhallinyarada guurdoonka ah gaar ahaan dhallinyarada ah inoo marin doona hase ahaatee cabdixayi waxa ugu halqabsanayaa wiil magaciisa la yidhaahda faarax waxaana uu ku bilaabayaa sababta uu faarax ugu halqabsaday macnihii ninka faarax la yidhahdo waxaan arkay isagoo ammaanaya gabdhaha casriga ee wakhtigan jooga marka aniguna arrintaa aad baan uga xumaaday markaan arkay isagoo gabdhahaas ammaanaya isaga gabayga uma tirinin laakiin soomaalida o dhan baan u tirinayaa soomaalida dhan ee isaga la midkaan u tirinayaa marka faaraxan muxuu yahay faaraxu nin iyaqaana ma aha dukaan meel isagoo ka sheekaynun baa lagu yidhi waa faarax isagoo difaacaya dadkan casriga ee waktigan hadda jooga oo le waktiga in lala qabsadaa fiican gabadha kula jaan qaadi kartay hadda saasaa wanaagsan gabdhahan kale jilbaabka qabiya wax noocaas waa arrin laga baxay wax noocaas sheegaya markaas isagu ima yaqaano aniguna magacan baan soo bowsaday mataqaana nin aan isnaqaano on xataa u gabiye ma aha marka waa ugu soo halqabsanaysaa waan ugu halqabsanaya un haa waa gartay wax saas u sameyn marka intaana faarax u gelin dhibaatada soomaaliyeed ee mataqaana soomaali ka taagan ee ilaa mataqaana labaatan iyo labada sano dhibaatadan taagan waxa inoogu wacan ayaa fikradayda aan sheegayaa intaana gabiga faarax u gelin waxa inoogu wacan waxay la tahay baan u malaynayaa in yaroo tudacaan kaga horreysiinaya fasahaada joogtiyo arlada fidhadu duulayso faraha dhiiga lala galay dadka faafay dunidoo dhan qaxootiga kafiigee sidii farowga yaacaya anaa fiican nasabaay dhalay la isu faanaayo sirgada qoriga faaskiyo warmaha la isku fiiqaayo waa xaqii ilaah inafaroo laga fogaadaayo intaas waa hordhac marka faarax baan u gelayaa kiisii gabayga aan u gelayaa gabadh wanaagsan baan kula talinaya waan u tilmaamayaa gabdhaha kalena waan uga degaya waxaan ku yidhi marka gabadh saataxada garani iyo fahamka diinkeena oo faxalabaa faaraxow lagu ducaystaaye fayluuli wacanbaa furaash lala dangiigaaye badka roob sidiisoo kalaa lagu farxaayaaye farshaxan gaariyaa laga helaa fitamiin dhabehe fudaydkuuma fiicniyo inaad fadalka jeexdaaye inta aad fayowdahay dhib waa laga fogaadaaye inaad feejignaatahay waa kuu fariidnime e hablahan fallaagada noqdee faranfardaynaya dayaanada kuwa fiid walbaba fiilada u taagan ee wejigu feenfeenan yahay diirkii laga fiiqay ama finan ka soo yaacayaan furuq aad moodaysid ee xishoodkii laga faaruqshee faydi maradooda ee faaqay ee kibirku uu fooqa sare geeyey ee faashiyoon reer galbeed faranji raacaya funaanadaha feedhaha aan qarin foolxumiya ceebta falaadxumada qaar baa ka daran gaalka fooda lehe fanaaniinta hollywood kuwa faylasha u side e hadba filimadii soo baxay ka fikirayaane fideoga waxa u fiirsadaan faral sidiisii faqrigu wuxuu ku foofaa barada faasiqnimo taa leh inkastood fuluus badan heshaan waafijaan madhani faraajiinta qaar kaa jajabin ama ku feedhaaya fooniyo biliis kuugu wici lagu figaynaayo haddaad guur ka filanaysa waad ku fashilmaysaaye fogaaruu yimaadaa wixii lagu faqaayaaye marka geedka laga foodiye laysu faanaayo filkaa wuu ku foorjeen sidii aad fadhii tahaye fadeexada ku gaadhaana way kula fogatahay wow aad baad mahadsan tahay cabdixay waa cajiib marka faarax farriintaada ma gaarte farax farintaydu inayna gaadhin baan u malaynayaa sababta aynan ku gaadhin waxa weeyaan nin gabayba waar u haya maaha haddaan xataa u gabi lahaa xariifkan muxua ninkan odayga muxuu ka hadlaya abuuran lahaa inaan xataa gabayo inaan sheekeynayo iyo maba maba maba una kala garteen wax alla waxaan ku hadlaya hal erayna gabaygan maba ka garteenba ma calaashaan afka soomaaliga wuu ku liitaa afka soomaaligu dee ku liitaa waxa uu ku hadlaayo mataqaanaa ku kaftamayaba ingiriis buu ahaa iyo af soomaali jajaba oo isku jira marka hadal khasaare oo hadal malagi gala unbuu iga noqon lahaa haddaan ku idhahda isaga dadka kalean kula hadlaya waa ta aad mahadsan tahay cabdixay waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay caalamka laga xusay konton guurada ka soo wareegatay markii ugu horreysay ee la sameeyey filimka james bon shantii bishii oktoobar ee sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo lixdankii james bon waa mid ka mid ah filimada taxanaha ah ee ugu caansan dunida looguna jecel yahay marka ay noqoto aflaamta sirdoonka amaba basaasnimada ah faahfaahinta waxa ay la fadhiya haaruun macruuf haaruun bal waxaad nooga warrantaa filimkan konton sano ka hor soo bilowday taariikhdiisa filimaanta james bon waa filimaan taxano ah oo aad loo jecel yahay had iyo jeerna waxay diiradda saaraan basaasnimada iyo sirdoonka waana filim aad caan u ah wuxuu ka soo baxaa britain filimka ugu caansan ee britain ka soo baxa waa james bon waana filimaan silsilad ah oo soo taxnaa tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii ilaa haatanna waxaa la sameeyey laba iyo labaatan filim filim kastana waxa uu leeyahay magac u gaara laakiin laakiin actarka jilaya ayaa mar walba magaciisu yahay james bon ismana bedelo laakiin actarkaasi marka uu ku jiro howlgal sir ah oo hawl soo fulinayo waad la socotaa shaqada basaasnimada qofka waxaa la siiyaa magac sir ah oo laysku afgarto dabal seven baa la yidhaha ama eber eber toddoba marka waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mida musica lagu furo hadiyo jeer filimku markuu soo geliyo dad kala duwan ay aada u yaqaanaan dhagahoodu uu soo qabto meel fog ay ka soo garanayaan filimka soo galaya inuu james bon yahay bal aynu wada dhegaysana musicaas waa dhawaqaas filimkaasina wuxuu ku bilaabanayaa iftiin saddex toosh oo kale markuu qofku wax baarayo basaas yahay ama wax baarayo waxa weeye waa inuu toosh shitaa meel mugdiyo wax ka baarayo marka saddexdaa toosh iyo dhawaqaasa wada socda dhawaqaa xabadoo wada socda ayaa ayaa maaragtay filimku caanku iyo lagu furaa dabcanna filimku sida filimaanta kale badankooda eh, sheekada uu filimku ku socdo james bond sidiisaba dhab maaha waa sheeko iska khayaalina marka kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii konton sano ka hor ayaa filimkii ugu horreeyey uu soo baxay filimkii ugu horreeyey james bond waxaa la dhihi jiray doctor no actarkii ugu horreeyee jira ilaa hadda uu nool yahay waxaa la yidhahdaa shon connery waa actarada ugu caansan ee britishka asalkiisa gobolka scotland buu ka soo jeedaa marka sadarro si weyn loogu yaqaan filimka ayaana jira waxaana ka mid a markii uu actarka filimka jilaya uu magaciisa sheegayo bal aynu dhegaysanno shon connery filimkii ugu horreeyey magaciisa marka uu sheegayo gabadh actarishaah oo la jilaysa ayaa weydiinaysa magaciisa marka waa kii konton sano ka hor la sameeyey waa kii konton sano ka hor la sameeyey way I admire your courage, Miss. Uh, French. Sylvia French. I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
marka muhiimaddu waxa weeyaan qofku ninka actarka marka magaciisa la weydiiyo marka ugu horeysa bond buu leeyahay marka james bond buu haddana raacinaya marka waa sadar aad caan u ah oo filimku uu caan ku yahay Een, had iyo jeerna ninku uu isku sheego magaciisa markii uu howlgal ku jiro marka een, ma agtaro kala duwan ama jilaayaal kala duwan miyaa jili jiray oo magacaasun isticmaali jiray mise waa is- waa isku halintan iyo waagii filinka la sameeyey laba iyo labaatanka filim ee la sameeyey tan iyo kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii waxaa kala jiray shan jilaa oo kala duwan jilaagu markuu xoogaa gaboobaba waa la bedelaa oo mid kale ayaa bedela si dadweynuhu aysan uga caajisiin midda kale dee waxaa la rabaa dadweynihii daawanaya filimkan in lasoo jiito marka mar walba waa in la raadiyaa nin dhallinyaro ah oo kii hore ka yara qurxoon oo maxaanku idhaha is haysta laakiin magacu marna isma bedele magacu isma bedelo mag nin kastoo yimaada actara magacan ayuu qaadanaya midda kale muhiimka waxa weeyaan actar kasta oo filimka jilaya waa inuu british noqdaa sababtoo ah filimku waa wuxuu ka mid noqday astaamaha qaran ee lagu garto britain marka m- ma rabaan in cid kale filimka qaybo kale way ku jiraan actaro maraykana laakiin actarka ugu muhiimsan ee filimka jilaya mar walba waa inuu british noqdaa waa garta een, harun adigoo een, inkastoo muddo dheer aad ku nooleed wadanka britain haddana een, taxanahan aad si weyn uga warqabto adiga keebaad ka helaysay aad ugu jeceshahay taxanahan james bond taxanayaasha filimaan fara badan oo aada caan u ayaa jira runtii oo aad maaragtay kuwa ashqaraarinaya Een, filimka anuu aan ugu jecel lahay filimaantii ugu horreeya ku jira kun iyo sagaal boqol lixdan iyo waxaa la sameeyey afartii gol finger baa la yidhaha laakiin actarada lafdigoodu kuwa jiliya way kala fiican yihiin saddex nin baa waxaa la yidhahdaa ayaa ugu haystay Een, lixdan nin ee soo jishay eh, filimaanta james bond ninkii ugu horreeyo shon connery ahaa Een, mid sanadihii sagaashameeyadii qaybtoodii hore badankooda een, maxaan ku dhaha jiraaga james bond ahaa oo la yidhaha piers brosnan iyo nin u dhexeeya labadooda oo la yidhaha roger moore roger moore baan marka anigu ninkaan aadka u jeclahay roger moore buu ahaa bal codkiisaan ku dhegeysinaya si isla qodobkii baan ku laabanaynaa marka uu een, magaciisa sheegayo oo uu isbarayo had iyo jeer waxaa muhiimadu tahay filimka ninka actarka markuu jilayo had iyo jeer waxaa lala mataanaysiiyaa gabadh iyaduna atarishaa oo jila ah oo aada loo soo xulay waa garta marka marka ugu horreysa isbaranayaan waxa ugu horrey isku bartaan magaciisa weydiinaysa isna magaciisu ku jawaabaya Good afternoon.
Can I help you?
Yes, my name is Bond. James Bond. I'm looking for Dr. Goodhead.
You just found her.
A woman?
marka waa- waa waa filim cajiib magaciisu u sheegay gabadhuu raadinayuu weydiiyey waxay tidhi waa qofka aad la hadlayso marka isna wuxuu yidhi kama filanayo inuu qof dumar ay noqonayso marka waa waa filim cajiiba midda kale filimkan waxaa lagu ammaanaa oo lagu buunbuuniyaa oo magaca sare loogu qaadaa magaceeda hay-addan la yidhahdo m i six waa hay-adda sirdoonka dibadda ee britain marka ninkan james bond la yidhaahdo waa nin basaasa sirta ayuu soo furfuraa filimku wuxuu caan ku yahay sir la furfuro baabuur qurxoon oo cajiiba oo dheeraysa oo qaarkood badda quusaan qaarkood gantaale ay ku rakiban yihiin Een, saacad rasaasi ka dhacayso waxyaabo wada cajiiba oo wada khayaaliya ayuu caan ku yahay marka ninkan gabadha madaxda u ah magac baa iyadana la siiyaa sira magaceeda dhabta hadee jeer lama siiyo dadkan sirdoonka ka shaqeeya marka m baa la yidhahdaa marka xiriirkeeda gabadha madaxda oo xiriirkeeda iyo james bond haday jeer ma fiicno waa xiriir aad u adag isaguna wuxuu rabaa howlo aad u adag oo aan la malayn karin inuu soo fuliyo iyaduna way ka baqanaysaa inay meesha fadeexa ka soo baxdo waxay leedahay "He- saytani ku hawl ay- ay- ay Ku ku shaqayn fuli kartaa.
ku shaqayn kartaa ugu dambeyn waxay siinaysaa ogolaanshahay siinaysaa waxay leedahay soo fule marka uu soo fuliyo uu soo laabto kabacdi haddana maxaan ku dhaha xiriir xuma xiriirkooda xun halkii buu ka bilaabanaya bal waxaan ku maqashiinayaa sheeko yaroo dhex maraysa gabadha jilaysa inay madax u tahay isaga oo la yidhaha judy dench weeye magaceedu waa agtarad caan ah iyo james bond ninka la dhihi jiray piers brosnan sheeko yaroo dhex martay You don't like me, Bond. You don't like my methods. You think I'm an accountant. A bean counter more interested in my numbers than your instincts.
The thought had occurred to me.
Good. Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur. A relic of the Cold War. whose boyish charms, though wasted on me, obviously appealed to that young woman I sent out to evaluate you.
Point taken.
marka waa maxaan ku dhaha sheekooyin sad- waxa waxa weeyaan cajiiba oo si aada looga soo shaqeeyey had iyo jeer waxaa lagu saleeyaa bugaag noofalla ah oo ay qoraan eh, dad hal abuurayaaloo waaweyn oo britana ninkii ugu horreeyey filimka james bond novelkiisa qora wuxuu aa nin la yidhaha ian fleming filimkan marka waxyaabaha caanka ka dhiga waxaa ka mida tusaale ahaan en, filimkii lacagta ugu badan soo xareeyey weeye filim la sameeyo abid wadanka britain mise caalamka oo dhan caalamka oo dhan wow wuxuu se- wa- filimkan dakhliga ka soo xarooday en, muddadaa kontonka sana ah wuxuu ku dhow yahay afar bilyan oo lacagta geniga ee britain waa waa lacag toddoba bilyan oo dollar ka badan
qaybtan u dambaysana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa qaybtii afraad ee waraysigii dheeraa ee xiisaha lahaa ee aan la yeeshay abwaan xasan daahir ismaaciil weersame caawana waxaan ku bilaabayaa heestii agoon ee toddobaadkii hore aan barnaamijka ku soo xiray iyo sheekada ku saabsan heestaasi
barka igu onkoda aqalka ma galo arxan iyo daryeel cidna kama usho barka igu onkoda aqalka ma galo arxan iyo daryeel cidna kama usho iga awdan ban kaagooyaya iga awdan ban kaagooyaya
waa garta een kolley waxaa laga yaabaa weersamow in adigu ereyada aad samaysay laakiin carruurtan agoonta ah ee sidaad sheegtay hadba dhinac u yaacaya sawirkii uu kaaga bixiyey umbaad adiguna sawirtood suugaan ahaan aad ku sawirtay
haa waayo anigu weligay muqdisho ma arag ma ogtahay waa gartay oo anigu somaliland baan ilaa intaan barbaaray ilaa intaan intan leekaanay aan ku noolaa laakiinse dee muqdisho warkeeda maalin kasta waan hayaa inay dhacdadan iyo dhacdooyinka xumiba dee ay ka dhici karaana kolkaas siduu iga sheekeeyey ayuun baan aniguna u sawiray marka marka laga soo tago heestaas een, aad la foolo u dhiibtay agoonta ka hadlaysa kadib een, dareen kale ma kugu dhashay oo ku saabsan bal inaad heesahaas dhinacaas ku saabsan bulshada aadanad ka harin ee aad kuwo kaloo bulshadana bal aad fiiriso agoontaasi w- waa lagaaga sheekeeyey een, waanad ka hadashay laakiin waxaa jiri kara dhibaatooyin kaloo fara badan oo bulshada haysta oo Ah.
dhinacyadeeda kala duwan marka la fiiriyo oo midda aad markaa ujeeda maahan kuwo kaloo badan oo qarsoonaa jiri kara marka heese Kole- kale oo noocaasa marna ma samaysay kadib kolley muxuu ahaayey sugaantaydu waa kala laba muxuu ahaa waxa la waxa bulshada quseeya iyo wixii anigu aan filayay ahmiyad weyn bay leeyihiin anigana ahmiyad ile dadkana aan filayay inay ahmiyad leeyihiin inta badan iyaga waxaan ka sameeyaa maansooyinkaan ka sameeya gabayadii ayaan ka sameeyaa hadday wadani tahay hadday tahriib tahay hadday wacyigelin tahay inta badan kuwaas maansooyinkayga ayaan u xidhay oo aan uga dhigay muxuu ahaayey inay gaar u noqoto laakiinse waxyaabaha yare fudfudud unbaan inta badan unbaan he- unbaa heesahayga aan ka sameeya kolkaa way jiraan gabayaa jira ka hadlaya tahriibka ka hadlaya kuwa ka hadlaya muxuu haaye dhibaatooyinka kale dadka haysta ka hadlaya kuwa ka hadlaya maamul xumooyinka dadka haysta ka hadlaya waxaas oo dhan way jiraan ha marka kuwaas qaar ka mida gaar ahaan middan tahriibka ka hadlaysa tahriibka waxaanu ognahay inuu yahay dhibaato weyn oo dadka soomaalida ah meelay joogaanba haysatay muddo aada u dheer oo dad fara badan ayaa ilaa iyo hadda badaha lagu laayahay qaar een, meelay jaanic dhigdhigeen waa la waayey iyagoo tahriib aaday bad iyo berri midna laguma sheego marka qaar ma naga maqashan kartaa midda tahriibka ku saabsan ha maaso waxaa jirta magaceeda galiliya la idhaa soomaaliga galiliya oo murugada waxaa dhacay anigoo goorama jooga oo jaamacadda ku jira labadii kun iyo sideedii in habeen keliyaata lasoo sheegay afar iyo labaatan qof oo reer boorama i- in- inay ku dhinteen badda oo doonidoodii baddu liqday afar iyo labaatan ba habeen keliyaata lasoo sheegay afar iyo labaatankaas afar iyo labaatan kuwa dhalinyar ay ahaayeen ma ogtahay xanuun aada u badan bay lahayd magaaladii way wada taabatay dabcan ana magaaladii waan joogay dee waa dadkaygii ana way taabatay dabeetana maasaan ka sameeyey dabeetna waxaan isweydiiyey dadku maxay u tahriibayaan dadku waxay u tahriibayaan ma aha muxuu haaye haddii la yidhaha imika waa xoola-la-aan iyo bisaarad baa loo tahriibayaa de qof wax haystaa tahriiba ma og tahay qofkan ilaa xag ilaa halkaa mari karaya waa qof adduun haysta in- intaasoo dhan kusoo maro Aad iyo aad.
etoobiya ku maro suudaan maro uu libiya maro dabeetana halkaa uu kasii baxo laakiinse qof aan waxbaba haysanin dee ilaa xadkaasi ma tahriibi karo kolkaa dadkii waxaad moodaa inay yacni awoodihii ay lahaayeen intay iyagu hilaaween ay isku arkeen wax hawayaan oo ilaa bini aadanka kale ay hoos galaan aan noolaan karayn dabeetana maansada waxay lahayd ifkay gogoshiisu hawltay ogow galab noolba waa shil mooga taladii u goostay mooga gurigay furayso gelilyada moog dambaysa nafta anigu guraa garqaada cabkiyo dhamacaa ku guura haddana godobtiyo lurkeeda gafkiyo ceebkiyo xunkeeda ogow garashaa u qoolan wadkana gamaskii ma iisho gaashaan celiyaa ma baasho ishaa gabadheed ma daaho qofnaba gabalkii ma waaro waxaan huba geeri kowdhe tan iyo anigoo gurguurta ilaa maantoon gadh leeyay wargeediyo oo iqooma gadaafo wacaal xambaarsan dhegtaydu maxay guddoontay intaan tabay jaan la waayey maxaan murugada la goohay barbaartii iga gablooshay kuwaan guruxyada u beelay markaan godobtooda raadshay gunaad iyo ciil garhooray miyaan gocashada ku qoomay dad gawriya gacanka xeebta miyaan goodiyey guhaajay gartayda miyaan u sheegtay dabeetana gar badii baan isku dayay inaan iyadii la garramoon idhahdo maxaa dadkayga san ugu gelaysaa haye haddaad maxastayda gawrac bad yahay kaga gooban weyday inaad birmageydadayda sidaa u gashaa gar maaha alla ilaah waad gumowday gashaan kugu leeyay qaana garqaadaha soo gignaane ilaah naaraha ku geeye adaa garmadoobahayga haweenkiyo gaaridayda ku gaasiray meel goodoona guloo galab taba abaadso biyuhu gororoo ku gowrshe dhawaan noqo meel garoona dhulgeed dibu galab carraabo intay guuxday giglaysay dirkiiyo doobtay garaacday waxay tiri guura ugaagu gaf iyo waa igu gadaafo magayo godobtaadi saartay aweytida aad ganaysa miyaan galabsaday balkaadso adoo gurigaagu liito hadduu sahankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qaneecaad kuna gabnoobo quustoo kugu geylamaysa garaad hiriraa ka seexdo miyaan geediga shinkeeda horteed geedigu ku geynin intee saxaruhu goodoobishay haliyey lagu giirtay fiicni intee xabsi lagu gumeeyey gashaantimo wada quraysha intee guuleed tis qaaday saqdii siihaad ku goohay dhashii guuluhu ku siiyey dugaagu intuu ku guusay markuu huurigu gadoomay markay duglanayd barbaartu kalluunku miyaan geliilyo ilmada cilgabax ka siinin iyo xeebaha goshooda maydkii miigalangalacoobay adaa garan waayey kaadso adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaalla haddaad dhiilada guddoonto wadkaad gani siisataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka qiigay kollay waa galabsigaaye maxaad bacashada ka toosay dabeed garashaan canaantay kumee garashoy kumeeye adaa i gabee kumeeye sareedadu may guddeene barbeer barbaartuna may goodeene dadweyne sumay gureene xil baan gubinkaad u dhiibtay xal muu garan aayatiin le xaq muu gudin aad sugaysay halkaad u gollayd ma geynin hayaankiiyo geedigaaga gubaabana wuu ka seexday inuu galab nool tibaaxo guulguulka naftaa ku oogan dhallaankani sii gurmaaya hankaa laga wada gumaystay wuu guunaa yidhi ma gaadhig halkuu aadmigu u guuray runtana gibil baa ka saaran sajada waa laga goodoonshay gabnaa tahay baa asqaysay dufaaca lagu faruray kalsoonida gebagabaysay qof baa tahay guulo abuura qof baa tahay guri yagleela qof baa tahay gaar ahaanta ku gaajo baxoo iskeena dankaa kuma dheero caaro aqoontaaduna ma gaabna ma gaajashan aayahaagu dadkaagana kama go-aysid dalkaaguna kuma gareefin galbeed yurub kuuma yeedhin gareeguna kuuma baahna god baa tahay mooginteeda adiga geyigaagii waa tan gargaaro faray ku hogtay yacni maansadu saasa u dheeray yacni dadku waxay leeyihiin uun cid u sheegta qof ina nebi aadanaa tahay oo inta ina nebi aadan qaban kara qaba qaban karaa tahay kolka hadda haddii gurigaaga maskala miyaad ka cararaysaa hadday bisaarada jirto hadduu dagaal jiro ciddii xallin lahayd weeyaan dadku de kolkaa in iyaguna maaha ka cararaan waa in mashkiladii jirtay dee la xalliyo waa maanse aad iyo aad u qiimo badan oo weliba damaq iyo taabashaba leh xasan daahirow marka sida aan dareemayo gabayadaada way ka mugwa yihiin heesaha aad samaysay dabcan ha sugaantaydu xagga gabayga way ka mug iyada ka iyada ka ka muxuu ahaye culus marka waxaad u kaydsatay inay gabayadaa un ku ahaadaan oo diiwaankaaga gaarka ay ku jiraan ee gabayada horta imika dadkeenu inta badan berigii hore heese waxaa la qaadi jiray maansadan oo kale in awel hees laga dhigaabaa suuragal ahayd waktiyadii toddobaatameeyihii iyo sideetameeyihii laakiinse imika fanaankeenuna sabir ma laha iyo muxuu ahaye daaqadu intaa in le ku qaado islamarkaa dadkeenuna hees intaa dherarkeedu leegyahay inay dhegeystaan iyaguna iyaguna waxaad moodaa inaan sabir badan ulahayn kolkaa laakiinse gabay ahaan way ku dhegeystaan gabay ahaantaasay ku dhegeysanayaan ha marka gabaygu wuu kasoo gaabanaya because muusigii baa meesha ka baxaya intii way ka gaaban tahay Ah.
dhegtuna kama leexanayso waa sun qaybtii afraad ee waraysigii dheeraa ee xiisaha lahaa ee aan la yeeshay abwaan xasan daahir ismaaciil weersame intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo
cidiya dhulkiigoyo waa laba
barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan caashi cuud ayaa intaasi noogu dhammaaday halkaad kala socotaana waa v o a washington